halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada uu fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjada gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g
kulanti wacanna dhegaystayaal maanto arbaco ah waa siddeed iyo tobanka bisha sebtembar sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kuna soo dhowaada idaacaddeenii oo qodobada maanta aan idinku hayno ay ka mid yihiin carruur agoon ah oo horay uga hadhay waxbarashada fursado taageero dhaqaale oo ay heleen ay u saamaxeen inay dib ugu noqdaan iskuulladoodii magaalada hargeysa waxaan kaloo idiin haynaa ganacsatada degmada buurdhuubo oo iyaguna biyodhaamin u samaynaya in ka badan toban tuulo oo miyiga degmadaas ku yaala oo ay biyola'aani haysato waxaan kaloo idiin haynaa xaaladda nololeed ee dadka ku nool galmudug oo aan waraysi kala yeelannay agaasimaha wasaaradda gargaarka ee galmudug barnaamijkeenii tacab ee arrimaha beeraha iyo wararkii qiimaha xoolaha anigoo maxamed xasan ayaana barnaamijka idiin soo saaray aanse ku horrayno warkeennii oo uu maanta inoo akhriyo axmed maxamed aadan
mahadsanid maxamed wasaaradda gargaarka ee galmudug ayaa sheegaysa in wakhtigani deegaanada maamulkaasi dhibaatada ugu daran ee ka jirta ay tahay helitaanka biyaha oo dadka ay ku adag tahay inay helaan biyo lacabo taasi ayaa ka dhalatay xilli roobaadkii lasoo dhaafay oo deegaanadaasi aysan helin roob ku filan agaasimaha wasaaradda gargaarka ee galmudug maxamed axmed koofi oo raadiyo ergo la hadlay ayaa sheegay laakiin hadda waxaa ugu daran dhinaca oo biyaha oo kale cuntada oo kale inaba halki maxau ahay dadka abaara hadda kahor dhacayna way jiraan haddana jilaal dheeraaday iyo xoogaa oo waqtigiisii waqtigii roobka weli lama gaarina iska jiro marka dhinacaas biyaha oo kale xilligan oo kale waa xilliga oo biyo dhaamiskao kale loo baahan yahay qaramada midoobay ayaa sheegaysa in weerarada loo geysto dadka ka shaqeeya gargaarka ay hoos u dhaceen sanadkani taniyo intii u dhexaysay bishii janaayo ilaa agoost ee sanadkani ayaa la diiwaangeliyey in ay dhaceen boqol siddeetan iyo siddeed weerar oo loo geystay dadka gargaarka sida halka isla wakhtigan sanadkii hore weerarada la geystay ay ahaayeen laba boqol toddobaatan iyo toddoba kiis tirakoobkani oo uu sameeyey xafiiska xiriiryaha arrimaha bini'aadanimada ee ojo ayaa lagu sheegay in weli waddanka bartamaha afrika uu yahay kan khatarta ugu badan ay ka wajahaan dadka ka shaqeeya gargaarka waddankaas oo dagaalada ku salaysan dhinaca diintu ay barakiciyeen malaayiin qof ayaa waxaa la sheegayaa inay ka jirto baahi gargaar hay-adaha dhinaca caafimaadka ka shaqeeya ee qaramada midoobay oo taageeraya wasaaradda caafimaadka ee waddanka niger ee galbeedka afrika ayaa bilaabay olole ka dhan ah cudurka jadeecada ololahani ayaa wasaaradda caafimaadka iyo hay-adahaasi waxa ay qorsheynayaan in ay ku tallaalaan afar milyan iyo saddex boqol oo kun oo carruur oo waddankaasi ku nool waddankaasi ayaa sanadkani laga diiwaangeliyey in ka badan sagaal kun oo kiisas jadeeca ah halka kontan iyo saddex ka mid ahna ay u dhinteen cudurkan ayaa ah midka khatarta ugu badan ku haya carruurta waddankaasi ku nool iyadoo tallaalkani loo qorsheeyey inuu noqdo saddex wareeg waana qayb ka mid ah ololaha caalamiga ah ee lagula dagaalamayo cudurka jadeecada dhegaystayaal warkii oo aad kala socoteen raadiyo ergo waa naga intaa ciddii uu warkeenna seega waxay dib uga daalacan karaan bogga aynu ku leenahay internetka oo ah radio ergo o r g
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo in ka badan toddobaatan arday oo agoon ah oo waxbarashada uga haray dhaqaale xumo darteed ayaa mar kale helay fursado ay dib ugu noqdaan iskuulladoodii waana kan wariyaheenna magaalada hargeysa ilyaas cali cabdi oo warbixintan inoo soo diray sahre cabdi cumar waa labiyo toddobaatan jir hayse lix carruura oo ay afar ka mid a ayay u tahay labana ay dhashay ayay ku karisaa xaafadda gacanta ee magaalada hargeysa afarta carruura waxaa dhalay wiilkeeda oo dhintay saddex sanno ka hor nolosha carruurta waxa ay ka soo saartaa shaah iyo raashin ay ku kariso hadda meesha guri laga dhisayo shaqadan oo hargeysa looga yaqaano dabaqablayso ma aha mid joogto ah lacagta ay maalintii ay shaqayso waxa ay ku dabartaa nolosha qoyskeeda sahra waxaa dhibaato ku noqotay inay u hesho lacagta waxbarashada carruurteeda oo waxaa ka soo kala shaaha ay kariso uguma wada filna nolosha waxaana taasi keentay in markii wiilkeeda carruur uu dhalay uu ka dhintay sannadkii labada kun iyo lix iyo tobanka ay waxbarashadii ka hadhaan carruurtu noqdaanna kuwa jidadka ku ciyaara hadda ayay ayeeye sahraa fursad u heshay markii hay-ad dhinaca gudaha ahi ay lix iyo toddobaatan carruura oo ay kuwa agoommaha ah ka caawisay lacago ay isaga bixiyaan waxbarashada iskuulka aabihii wuu dhintay anaa soo korsaday markaa sidii buu iila joogaa soomaad fahmi dee cid kaloo wax igu caawisa oo xisiisaana ma jirto waa aniga keligay unbaa meelaha waroor maqaaxyar baan meelaha de kola layga eriyaa kolaan ka helaa toban kun mar baanan shan kun ka helaa marbaan shan iyo toban ilaah iga siiya kolba si marka eeg caruurtii waxa weeyaan wax alla waxay ku noolaan karaanba ma jiro dawooyo intaa manu olordaayo kolkaan u tuuro unbaan haddana noqdaa sahra waxaa kale oo ay haysaa odaygeeda oo saddex iyo siddeetan jir aragga naafo ka ah oo aan ka caawin karin nolol maalmeedka guriga isha keliya ee qoyskan dhaqaale ka soo galo waa islaantan toddobaatan jirka kor u dhaaftay oo waxa ay shaaha ka soo hesho carruurta iyo odaygeeda ku xanaanaysa hadda waxa ay ka nasatay cabsidaa ka haysatay in wiilka ay ayayda u tahay mar labaad kharash la'aan uga hadho waxbarashada saddexdii biloodba mar ayaa la siiyaa boqol iyo labaatan dollar oo ay kaga bixiso dharka buugta lacagta iskuulka iyo wixii kale ee baahi waxbarashaa waxaa wiilkan ay ayayda u tahay oo labiyo toban jir ah kuna noqday fasalka siddeedaad oo uu ka hadhay uu ka mid yahay lix iyo toddobaatan carruura oo agoon oo ku nool magaalada hargeysa oo ka faa'iidaystay dhaqaalo lagu tabaracay si ay waxbarashadooda u sii wataan afartan ka mid a carruurtani waa wiilal lix iyo soddon kalena waa gabdho carruurtan waa kuwa da'doodu ka yar tahay afar iyo toban sanno jir mucaawanadan oo ay iska kaashanayaan hay-adda maxalliga ee taakulo iyo hay-adda dhaanish muslim waxaa ilmo kasta oo ka mid ah agoonta saddexdii biloodba hal mar la siiyaa qiimo isku mid ah maxamuud maxamed ducaale madaxa isku xidhka ee hay-adda taakulo wuxuu sheegay in qorshahan ay u bilaabeen kadib markii ay arkeen carruur badan oo dugsiyada ka hadha marka uu dhinto aabahood hooyada waxa uu sheegay in inta badan ay la tacaasho nolosha maalinlaha ee carruurta balse aanay xoogga saarin inay waxbarasho dhigtaan dhaqaalaha oo yaraada awgeed
waxaanu aragnay qoysas badan oo markii waalidkii dhintay aabbihii hooyadii ku filnaan weyday ama sida dhaqankaa soomaalidu ways taageertaa taageero qoysaskii kale ka waayey oo nolol maalmeedkii la dagaalamaya caruurtiina halkaa iskuulka kaga tagtay sababtaasaa nagu kaliftay inaanu dad muxsiniina oo caawiyo u raadino dadka oo ka bixiya iskuul fiiga iyo maalmeedkaa kale iskuulku ilmuhu ku wadanayo taasaa nugu kaliftay waana dhibaato jirta oo aada u baahsan oo loo baahanyay in laga wada qayb qaato hooyo kasta iyada ayaa u madax bannaan dugsiga ay ku darayaan carruurta balse hay-adda taakulo waxay ku daba gashaa ardayda inay tageen dugsiyada si ay wax u dhiganayaan iyo natiijada ay hadba imtixaanada ku gudbaan sida uu raadiyo ergow sheegay maxamuud waanu soo eegnaa waanu soo asasgaraynaa siduu wax u baranayo ilmuhu waan soo kormeernaa waxaa hadhowna sanad walba dhammaadkiisa uu qofka agoonkaa keenaa waalidkii warqadii taxaanka natiijada ardayga taas ayaa sanadka dambena halkii looga sii wadaa saddex bilood walba loo eegaa ardaygii halku marayaa saasaanu riboodka anaguna ku gudbinaa wax qofkii halkaa lagaga hadho maaha sahra oo ah ayeyda ah waxa ay ka cabsi qabtaa in iyada oo ah isha keliya u dhaqdhaqaaqda qoyskeeda ay ku xanuunsato maadaama ay hadda qof weyn tahay fiicankuataanigu taaganuun ordayo odaynaya in dhalaaye inan kalayo cid kalenan haysan anuunbaa u orordo da wixii alla igu soo dhiibo keena cid kalese shaqayskumudhi waanu kufuudhiye alaa wixii aanu helo waxaan adu yaanu de kaaga dhicin iskuul la-aan iyo maxaanku dha waxbarasho la-aan yaanu kaaga dhicin waa agoonkaasi qofka agoonka ee lagu taageerayo lacagtan waxaa lagu soo xidhaa inuu maxkamadda ka soo caddeeyo dhimashada aabbaha oo warqad ka soo qaato sidoo kale waxaa lagu xidhaa inuu si joogto ah u dhiganayo waxbarashada cana maxamed cige oo aan awoodin lacag ay dugsiga ku qorto gabadh yar oo ay dhashay oo siddeed jir ah ayaa bishii juun ee sannadkii hore laga qaabilay dhammaan kharashka ku baxaya waxbarashada canab oo saygeedu geeriyooday horraantii sannadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka waxa ay xustay in iyadu ay maarayso nolosha afar carruura ee ay dhashay si aan joogto ahayn ayay ugu shaqaysaa dharmaydh afartan kun ee ay ka soo hesho maalinta ay shaqaysana waxa ay ku bixisaa saddexda wakhti ee maalinkii gabadha canab oo dhigata dugsiga koob iyo soddon mey iyo madrasad waxaa bishii laga qaadaa labaatan dollar labaatanka u soo hadhayna waxa ay xustay inay u dhigta dukaan si ay ugu cunto nusu saacaha dugsiga qoyska canab waxa ay ku nool yihiin xaafadda iskuraranka ee staad howska ee magaalada hargeysa guriga ay degan tahay waxa ay sheegtay in odageeda oo askari ahaa u dhisay wakhti hore taageerada carruurta agoonta ee waxbarashada ayaa socon doonta ilaa waxbarashada dugsiga sare ay ka dhammaysanayaan ilyaas cabdicali raadiyo ergo hargeysa
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko waxaa kamid a qandha aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho in uu maxay to diif badan iyo waxaas uu yeesho in afka uu gaduuto in maxay to ay kasoo baxaan afka gudihiisa dhibcdhibca cadcad ah kadibna cunuga korkiisa o dhan inay kasoo baxaan shuruuruc aad u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahato kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa kadibna baaba-a calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gaduudta conjunctivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhaga fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha khandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca kasoo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadaya marka intaas cunugii lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco kandho badan ayuu leeya cunuga wuxuu noqonaa cunug aada tacbaan oo indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga marka daama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaado waayan inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo ah in biyo badan madaxa maxayta mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada isaas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baaristamool waa la sii karaa hadaa la heli karo
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo ganacsatada degmada buurdhuubo ayaa waxay biyodhaamin ka samaynayaan in ka badan toban tuulo oo ka tirsan degmadaas tuulooyinkaas oo ilihii biyaha laga helayey ay qallaleen waryaheenna magaalada kismaayo axmed cabdi toronto ayaana warbixintan inoo soo diray gudoomiyaha magaalada buurdhuuba xasan maxamed cali ayaa radio ergo u sheegay in ilaa kun iyo shan boqol oo qoys oo xoolodhaqataa ay ka faa'iidaysteen biyodhaaminta hadda socota oo soconaysay muddo laba toddobaada taas oo laga wado dhulka baadiyaha ah iyo tuulooyin waxuuna intaasi raaciyey in ganacsatada iyo guddiga abaaraha ay aruuriyeen lacag dhan ilaa saddex kun oo dollar oo biyaha ay kaga dhaamiyaan webiga maalin weliba inta u suuro gasho oo lacagoo gacantooda kusoo dhacdo iyay booyadaha iyo biyo ku saaraan webiga biyaha motoor baa saaran webiga oo booyadaha ku dhaaminaya marka reeraha iyo deegaanadooda la tagana waxaa dhulka loo dhigaa bacaa dhulka loo dhigaa bacahaasaa lagu shubaa halkaasaa yaa dadkii iyo xoolahaba iyo biyaha saabkaasi ogaadaan gudoomiyaha ayaa sheegay in biyo dhaaminta ay socon doonto inta laga helayo roobka dayrta oo la filayo inuu do-o bishan dhammaadkeeda ilaa bisha soo socota waxa uu intaasi ku daray in hadda biyo dhaaminta ay ka jirto deegaano kala duwan sida deegaanada qaydo ceelwaran bayguduud washaaqdaar dhidid iyo weeldheer xasan xareed cumar waxa uu ka mid yahay dadka xoolodhaqatada ah ee loo sameeyey biyodhaaminta ee ku nool baadiyaha buurdhuubo oo u jira ilaa afartan kilomitir oo kaga beegan dhinaca koonfurta waxa uu redio ergo u sheegay in qoyskiisa oo ka kooban siddeed qof iyo lixdan neef oo adhi ah oo aroori waayey uu u helay shan foosto oo biyo ah oo uu qaarna xoolihii aroori waayey uu siiyey halka qaybta kalena uu reerka ugu talagalay in ay cabbaan xasan ayaa idaacadda redio ergo u sheegay in xoolaha iyo dadkaba xagga biyaha ay ku tiirsanaayeen ceelasha iyo waraha balse dhammaan ilihii biyaha ay qalajisay abaarta muddada dheer ee labada sano ah ka jirtay deegaanka kadibna xoolaha ay u wareejiyeen biyaha webiga oo xoolaha halkaasi ay biyaha ka helayeen labadii bilood ee ugu dambeysay balse adhigii oo abaartu ay saamaysay baa ku adkaatay in uu meesha ay hadda degan yihiin oo webiga u jirta ilaa soddon iyo laba kilomitir mitir uu uga arooro biyaha webiga haddii ay biyaha webiga u dhowaan lahaayeenna uusan dhulka webiga u dhow uusan lahayn wax daaqa oo xoolaha ay ku noolaadaan inta laga helayo ama laga baxayo xaaladda abaarta ee ka jirta deegaanka ninkan xoolodhaqatada ah ayaa sheegay in qoyskiisa aysan wax biyaa a helin ilaa saddex maalin balse iyadoo xaaladda ay ku adag tahay dadka biyodhaaminta samaynaya ay soo gaadhsiiyeen biyo taasna ay caymo u noqotay xoolaha marka hore waa lala xarbinaya laakiin waa laga gacmadaystaan qoyr hadda waa laga gacmadaystay asbuuca ilaahay hadduusan soo gaarin ama farid kaloo ilaahay maaragtay asaga uu wato oo gaara oo waxaa umadeed ama ilaahay uusan noo keenin dadkii iyo xoolihii aroor dheerkii iyo guushii iyo habeen dafarkii waa isla dhaceen markaan dadkii baaba markaan inuuba furi waayay baqar ku saarta wax soo arooro xasan ayaa sheegay in bishan gudaheeda ay ka dhinteen shan neef oo adhiya iyo laba dameer ilaa boqol neef oo kalena ay hadda halis u yihiin in ay u dhintaan biyola-aan maadaama aysan webiga u aroori karin waxa uu intaasi ku daray in hal dameer uu hadda u hadhay kaasna uu caruurta biyaha ugu dhaamin karo oo keliya maxamed doore xasan waxa uu ka mid yahay ganacsatada deegaanka buurdhuubo waxa uu redio ergo u sheegay in dadka xoolodhaqatada ee ku nool dhulka baadiyaha ee hoos imaada buurdhuubo ay haysata xaalad adag oo abaar ah dadka iyo dunyadabana ay halis ugu jiraan inay u geeriyoodaan biyola-aan arrintaasna ay ka damqadeen oo si iskaa ah iyagu ay isu xilqaameen in dadka xoolodhaqatada ah loo sameeyo biyodhaamin oo ay iska kaashanayaan maamulka buurdhuubo ganacsatada deegaanka iyo dad qurba joog ah oo deegaanka u dhashay kuwaas oo hormuud ka ah bixinta dhaqaalaha biyodhaaminta lagu samaynayo maxamed ayaa sheegay in ay soo kareeyeen ilaa iyo shan iyo toban booyadood iyo matooro biyaha webiga ka dallaca oo booyadaha ku shuba waxa uu sheegay in calaabooyeed ay ku soo kareeyeen lacag dhan konton dolar dadki hadda isku mid maahay nin baad arkaysaa baabuur fostelin saaro dariiq asaga la maro oo ordaad arkaysaa dad hadde wax isku dardan aad arkaysaa oo yaa orriyo hadde dadkaan masaakiinta oo ama doorku ku dhimanaya dad iyo dunyabo war maanta maxaa ilaahay fardigiisa haddaan wax haysan war wax isu kogeyna maxamed nuur cabdi oo ka mid a xoolodhaqatada buurdhuubo waxa uu sheegay in ilaa shan iyo toban neef oo adhi ah oo awoodi waayey in ay webiga u arooraan ay haraad ugu dhinteen halka uu degan yahay isaga oo waayey gaadiid uu biyo ugu dhaamiyo meesha uu degan yahay oo webiga u jirta shan iyo soddon kilomitir ayaa waxa ay ku adkaatay in gaadiidka ay haystaan oo ah laba dameer in ay si joogto ah xoolaha aan aroori karin biyo looga soo dhaamiyo webiga waxa uu intaasi uu ku daray in qoyskiisa uu biyodhaaminta ka helay laba foosto oo biyo ah balse caruurta iyo qoyska oo ka kooban koob iyo toban qof uu meel u dhigay arigaan hadda marbuu badlaaday maaadi qatinkaan horokaan haddu badlaaday laba foot waa dareema umay arina ma waraabiso cidna kuma kulmo ariga wixii soo haro maba la raadiyey maba maba loo noqoba ganta dadku qatarta haddii la raadiyey maxaana kusoo qaaday maxaana waraabin waaye maxaana diin waaye guri waa deegaano badan oo ka tirsan gobolka gado ayaa waxaa ka jirta abaar laba sana jirsatay taas oo si xun u saamaysay dadka xoolodhaqatada ah iyo weli dunyada ay haystaan axmed cabdi maxamed axmed toronto radio ergo kismaayo
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow ka dhegayso raadiyo ergo idaacadda mustaqbal maalin kastaa lixda ilaa toddobada fiidnimo
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo waxaa inoo soo socda barnaamijkeennii tacab iminkase aan fiirino wararkii qiimaha xooluhu sayladaha inaga soo gaadheen oo aan ku eegayno saylada magaalada burco waa kan waryaheenna sidiiq yuusuf khalaf
kusoo dhowaada dhegaystayaal qiimaha xoolaha ee seyrada burco waxaana idiin soo jeedinaya anigoo ah sidiiq yuusuf khalaf aan ku horeeyo daabaxa heerka koowaad toddoba boqol oo kun oo shilinka somalilana heerka labaad lix boqol iyo konton kun oo shilinka somalilana heerka saddexaad ee daabaxa burco lagu qalo ayaa la kala siisanayaa afar boqol iyo konton kun oo shilinka somalilana adhigii ahaminka ahaa ee la dhoofin jiray ayaan saaka lagu kala iibsanaynin seylada xoolaha ee magaalada burco caashakoos xaashi ducaale waxa ay ka mid tahay haweenka ka dilaala seylada burco waxay raadiyo ergo u sheegtay in iibka seyladu uu saaka aad u yaryahay toddobaadkan maanta iyo toddobaadadii hore isku mid maaha toddobaadkan maanta aad buu u jilicsan yahay xooluhu magaaladu waa bisaarad xooluhuna wuu jilicsan yihiin markaa maxay heday aad iyo aad buu qiimii hoos ugu dhacay xoolaha waa maxay waa markaa caashkoose sababta uu ay xooluhu hoos ugu dhaceen gaar ahaan daabax malaa ahminka la iibsan maayey ahminkii lama iibsanayo halkii daabax oo khaliya naloo keeni jirayna aamin iyo daabax baa waa la wada keenaa markaa sida laajigeed buu hoosu dhac ku yimi markaa daabax iyo aamintoona cidiibsan mayso dalkana weliba maxay ahayd debusaaradaaba ka taagan meelay tahay allahu aclam laakiin busaarad la yaable ayaa ka jirta dalka cashe markii hore imise neef adigu halkan ku- aad keeni jirta subax iibsan jirta waxaan iibsan jiray ilaa toban neef waan iibsan jiray saa kale neef budhaan iibsay waxaa sababtu waxa weeyaan wax ayagii maxay ahaday dad baa cunay oo maxay ahaday dad baa annagu ganacsiga iyagu waxa weeyaan waa xoolo la soo celiyo ah, hilibla naga kaxaysta hilibluuna dabatana dib buu noogu soo celiya xoolaha haddeer hilibliina way ku gooday hilibkii waa laga iibsan waayey annagana lacagtaydii way degto way tagtayba waa maxay markaa sababtaas dee sababtaasi waa busaaro taaganuun axmed jacmaac waa dilaalinta geela ku iibiya seeradda xoolaha ee magaalada burco waxa uu raadiyo ergo u sheegay in saaka uu aad u hooseeyo iibka geelu saaka geel badan kama muuqdo seeradda xoolaha ee burco marka marka uu geelu een, sidoo kale ugu yaryahay miyaanu qaaligaroobin mise sixirkiisii hore unbuu iska fadhiya maya wuu kacayaa saaka shalay wuu ka- kasii kacsay waa ka hor sarreey shalay misuu ahaa neef kuu sarreeya shalay dee wuxuu ahaa toddobadaa boqol maantana waa toddobii boqol maantana waa toddobadii boqol haye waa sida een, marka maxaa yareeyey maanta dee waa la keenin waa geeli baan la keenin maanta markaad u eegto toddobaadkii hore toddobaadkan een, seeradda xoolaha ee burco maxay ku kala duwan yihiin toddobaadkan hore toddobaadkan wax dircu kale u yidhi geel wuu ku yaraaday waan gartay toddobaadkan uu geelu yaraaday wuu yaraaday ha waan gartay dee kii horena wuu badnaa markaa sidaas haddee sixirkiisu kala duwan dhinaca kale geela dhaqaalka ah ee ayaa heerka koowaad seeradda xoolaha ee burco lagu kala siisanayaa kun iyo laba boqol oo dollar heerka labaad ayaa la kala siisanayaa sagaal boqol iyo konton dollar halka heerka saddexaadna lagu kala siisanayo burco geela dhaqaalka ah toddoba boqol oo dollar waxaa intaa aan ku soo gebagabaynaynaa qiimaha xoolaha iyo seeradda burco waxaana idiin soo jeedinayey anigoo ah sidiiq yuusuf khalaf
waxaan hortana aan xoolodhaqatada siin lahaa waxaad moodaa dadka ay xoolodhaqataduhu in ay u nool yihiin sidii awowyaasheenii hore oo waagaasi eh, isbeddelka cimiladan hadda taagan ee faraha ba-aan ku haya khayraadkii iyo roobabkii aan uu ka jirin waayo dadkaasi waxa u- xooluhu mayna dhigan jirin caws bayna u dhigan jirin een, muxuu ahaye abqadaa iyo muxuu ahayey midhaha kale iyo geedahaasaa loo jajabin jirin ayr bay caadi nolosha ugu filayd iyo wixii eh, khayraadi waddanka yaalay ku filaayeen hadda wixii waa isbedeleen waxaa jira geed hadda dhibaato badan soomaalida ku hayo garanwaaga la yidhaahdo oo ama caligaroob qolo tiraahdo oo geedkaa midho badan buu dhalaa midhihiisa cidima cidima isticmaasho xoolaha intii calaalisaayey tarankeeduu kasii qaaday oo meelahaasu meeshuu hadba maaragtay uu digada dhiga waa yuu ka soo baxayaa geedkii waddanka wuu sii qabsanayaa Een, geedka laakiin dadkii waa sharaystay laakiin faa'iido badan buu u lahaan lahaa haddii faa'iidadiisa ay isticmaalaan faa'iidada waxaa weeye horta caleentiisa hadday qalasho xooluhu way cunaya oo waa la qallajin karaa Een, midhaha soo baxaya dhaameelkaa iyo ka soo baxayana in la shiido neefku ma shiidi karo calooshiisa ma shiidi karo laakiin haddii loo shiido neefkanna uu cuno brotiin fara badan buu ka helayaa wuu ku cad
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
iminkana dhinacaas iyo galmudug haddaan aadno waxaa magaalada dhuusumareeb lagu soo gebagabeeyey shir ku saabsan qiimayn lagu samaynayey xaaladaha bini'aadanimo ee ka taagan galmudug iyo sida wax looga qabtay kuwii sanadkii tegey shirkan oo ay hay-adaha gargaarka iyo maamulku ka wada qayb gelayeen ayaa waxaa layskula gorfeeyey sida dhibaatooyinka hadda taagan loo wajihi lahaa haddaba wariyaheenna gobolka galgaduud cabdirasaaq haajirow ayaa waxa uu waraysi arrintan kala yeeshay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka galmudug maxamed axmed koofi waxaa lagu soo bandhigay in eh, wixii qabsoomay iyo wixii oo gaabisii hor dhacay eh, ama meesha walka muxuu ahaayeen een aan wax laga qabanin een si loogu diyaar garoobo sanadka cusub si wax loo qabto een sidoo kale waxaa lasoo bandhigay waxyaabaha hadda kadib loo baahan yahay oo in la qabto oo dhammaan humanitarian sectoriska oo dhan sida een muxuu ahaaye een caafimaadka waxbarashada een een waxa muxuu ahaaye biyaha waxa shaltarka la yidhaahdo qaybinta guud sidii loo samayn lahay marka baahiyahaas oo dhanaa la isku weydaarsaday si oo muxuu ahaay kadibna waxaa lagu natiijeeyey in muxuu ahaay galmudug laga soo saaro hal ribood oo ka turjumaya baahiyaha galmudug si oo baahida guud ee soomaaliya loogu daro kadibna muxuu ahaay waxqabadka loogu gudbo
ma jiraan wax gargaar bini aadanimo ah oo loo baahnaa in ay gaaraan goobo ka tirsan galmudug laakiin aan gaarin haddii aysan jiraan se manoo sheegi kartaa meelahaas
meelo badan ayay ka jiraan oo muxuu ahay aysan gaarin muxuu ahay waxyaabaha oo muxuu ahay gargaarka ah ee qabanayaan hay-adaha gargaarka iyo dowladda intaba sida ereyooyinka muxuu ahay muxuu ahay dadka oo halkan muxuu xagjirka ah ama dadkii ku go'doonsan yihiin in badan oo kamid a qayb degmooyinka ama deegaanada galmudug sidoo kale meela oo sanadkii dhawaa aan ayagoo nabadgelyo ah ay ku yareen muxuu ahay arrimaha gargaarka iyo biniaadanimadu waa jiraan marka waxaasoo dhan waa lasoo bandhigay in halkii muxuu ahay waxaana la wada rajeeyey oo la filayaa in meelihii wax ka gaabteenna la kabi doono la buuxin doono sanadka meelaha aan waxbaba gaarin oo dadka ku dhibaataysan yihiin muxuu ahay ka qaybgalayaashii shirkan ay isla qaateen hadda xaaladda gobolka waa sidee maxaa ugu daran yow arrimuhu horta aad iyo aad iyo muxuu ahay sidii waagii hore ay ahaan jireen hadda xoogaa waxaa muudaa in xoogaa ay ka yara roon tahay marka wuu iska jirayaa laakiin hadda waxaa ugu daran dhinaca oo biyaha oo kale cuntada oo kale inuba halkii muxuu ahay dadka abaaraha hadda kahor dhacayna way jiraan haddana jilaal dheeraaday ayaa xoogaa oo waktigiisii waktigii roobka weli lama gaarina iska jiro marka dhinacaas biyaha oo kale xilligan oo kale waa xilliga oo biyo dhaamiska oo kale loo baahan yahay sidoo kale waa xilliga muxuu ahay dadka wixii ay haysteen haddii xoolihii ay xoolihii ay maadaama dadku ay xoola dhaqato inta badan dadka reer galmudug ay yihiin aysa beeraley iyo midna aysan ahayn xoolihii ay ku tiirsanaayeen ma waalki maxaa nacfiga laga heli jiro uu yaraanayo haddii ay caana yihiin iyo haddii ay cad yihiin intaba marka biyaha iyo raashinkaas oo kale hadda ugu daran waxyaabaha loo baahan yahay ma lagu soo hadal qaaday sida loo wajahayo wax ka qabashada dhibaatada abaartu keento hadda galmudug area oo kale waxyaabahaas dabiiciga waxa ugu waaweyn abaarahaas dhacayo oo kale waxa oomaan maydka oo baniaadamka sameeyana waxaa laga soo qat tusaal ahaan dagaalada dhacaya oo dadku ku barakacayaan oo deegaanadoodii iyo guryahoodii iyo hantidoodii ay kasoo barakacayaan marka qayb weynay ka ahaayeen labaduba tirada dadka barakacay ee gudaha gobolka iyada ma lagu soo hadal qaaday waase imisa haddii la sheegay
ka xafiis ahaan ama ka wasaarad ahaan hadda annaga dadka barakacay oo oo halka maxaa galmudug ku sugan tirsigooda waan haynaa waxay rabaan ha kasoo barakaceen oo halka maxaa colaado iyo muxuu ahay jilaalka iyo waxay rabaan ha ka yimaadeen waa waa la hayaa laakiin hadda number la isu sheegay oo lasha oo la yiri intaasoo dadaha barakaca ku ah galmudug dhexdeeda ma jiraan waayahay ugu dambeyn marka shirkani muxuu soo kordhinayaa dadka baahiyaha gaarka ah qaba ama dadka galmudug ku nool muxuu usoo kordhinayaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in oo natiijo fiican kasoo baxdo oo markii hal waalki muxuu ahaa ribod ama hal waalki muxuu ahaa barnaamij oo la sameeyo oo dhammaan wasaaradihii ku shuqulka lahaay oo wasaaradda humanitarianka hogaaminaysa iyo hay-adihii arrimahan ka shaqayn jiray ay hal riboort soo saaraan kadibna midka oo guuda soomaaliya lagu daro waxaan rajaynaynaa in sanadkii laba kun toban iyo sagaal oo hadda gabangaba ah inuu ka fiicnaan doono sanadka soo socdo laba kun iyo labaatan ah insha allahu tacaala wixii oo emergency oo dhacana si deg deg loogu loo in loo in loo jawaabo muxuu ahay uu fuday doono shirkan maxaa yeelay waa shir soo kordhiyey in xog la helo oo hadda ima haddii arrinu dhacdo si xogtii la raadin lahay hadda miiska ayayba saaran tahay marka wax badan uu soo kordhin karaa natiijo fiican ayaan filaynaa haddii emergency oo dhaco wuxuu raba ha aado haddii muxuu ahay iyo iyo sanadka cusubba in sanadkii hore uu ka fiicnaado insha allah kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka galmudug maxamed axmed koofi oo u warramayey wariyaheenna cabdirisaaq haajirow halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo ka dhegayso rediyow ergo idaacadda hiiraan weyn ee magaalooyinka beledweyne iyo buula burde oo gobolka hiiraana saddexda ilaa afarta galabnimo maalin walba waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadyaha ergo iminkana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeennii tacab waxaana idiin soo diyaariyey anigoo maxamed xasana kulanti wacanna dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii tacab toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa bariis nooc cusub ah oo beeraleyda jawhar oo hadda soo go'ay iyaga oona sheegaya inuu xagga tirada iyo tayadaba uga wanaagsan yahay beriisyadii horey u jiray haddana beeraley badan ay kula talinayaan inay qaataan beriiskan cusub sidoo kale waxaan idiin haynaa iyadoo hadda lagu guda jiro wakhtiyadii hore ee diyaargarowga xilliga dayrta bal sida hagaagsan ee ciidda loo diyaariyo aan ku bilowna dhinacaas iyo magaalada jawhar shirkadda dhinaca beeraha ka shaqaysa ee la yidhaahdo danwadaag waxay soo goosteen bariis nooc cusub ah haddaba bariiskani muxuu uga duwan yahay bariisyadii horey loo beeri jiray wariyaha ergo ee magaalada jawhar marya sheekh cabdi ayaana waxay arrintan waraysi kala yeelatay cabdifataax axmed khaliif oo ka tirsan shirkadan bismillaahi raxmaani raxiim shirkaddan wadaag sababta ku qasabtay waxay ahayd iyada oo daraasaad ku samaysay bariiska iyo culayska haysta tacabka bariiska caqabadihii u soo baxay ayaa waxay noqdeen saddex caqabadood saddexda caqabadood ayaa waxaa ka mid ah in oo mixid noqday oo isku dhex labmay oo wax kala celi la waayey oo beeraleydii ay isku dhex labtay taas caqabadii koowaad ay noqotay caqabadii labaadna waxay noqotay iyada oo bariiskii tayadiisii ay yaraatay iyo wax soo saarkiisii iyo dhalkiisii ou yaraaday meeshii laga rabay shan tan todoba tan siddeed tan laga rabay tan waxaan ka wadaa inta loor inta loor ee uu dhalayo bariiska ayaan ka wadaa oo hoos u soo dhacay iyo markii la geeyey warshadii bariiska ee caddaynaysay oo bariiskii jijibisay sababta ay u jibisayna ay tahay mexidka bariiska isku noqday isku labka bariiska isku labmay darteed oo register fiican uusan saarmaynin sababtaas markii aan ogaanay kadib ayaa waxaan u baahanay in bariiskii aan doonno oo aan ka doonno meeshii markii hore uu ka yimid oo ahayd philibiin dalka philibiin ayaa bariiskeen markii hore nooga yimid raadkii ayaan daba raacnay waxaan raadinay bariiskii bariiskii markii aan raadinay waxaan soo helnay machadka cilmi baarista ee la yiraahdo international rice research institute machadka ayaan la xiriiray machadka haddii aan la xiriirnay oo aan bariiskii weydiinayna wuxuu nagu soo xiray bujumbura oo burundi ah baranji ugu yeel oo magaciisu la yiraahdo iri eza iri eza markii aan u nimid waxayna soo siiyeen toddoba boqol oo garaam oo toddoba nuuc ah mid walba nuuc gooni uu yahay waa wax hal kiilo ka yar hal kiilo wax ka yar haddii nala soo siiyey beriiskii shirkadda danwadaag waxay ku khasbanaatay in ay abuurto tijaabiso ma la qabsan karaa cimiladii mise ma bedeli karaa beriiskan waa tijaabinay tijaabaan ku samaynay tijaabadii aan ku samaynayna waxaa noo soo baxday boqolkiiba boqol inuu guulaystay bariiskii tijaabada ahaa todobadii nooc daayirkii laba kun sideed iyo tobankii ayaan tijaabinay waan ku guulaysanay google laba kun sagaal iyo tobankiina waa ku celinay tijaabadii iyo abuurkii oo aan badinay oo bariiskii maaragtay beero badan oo toddoba hektar camal aan ku abuurnay waxaa noo soo baxay bariiskii oo taya leh oo toddoba nooc ah oo nadiif ah ayaa noo soo baxay bariiskii waxaan ku talagalnay hadda inaan la qaybsano beeraleyda jowhar oo ay tabcaan si ay uga baxaan dhibaatooyinka tayo iyo tiro la-aanta ah ee bariiskan jajabka ah uu leeyahay hadda toddobada nooc sidee ku kala ogaateen idinka ma hal nooc ayaa rabtaa inaad ka baxsataan maxaa ise isbedelay bariiskii toddobada nooc ahaa siduu u kala dhal badan yahay ayaan ogaanay saddex nooc ayuu noo soo saaray inuu dhal badan yahay iyo oo kuwa kalena aanay ka tabar yarayn oo maaragtay wax yar un toban loor iyo labaatan loor iyo waxyaala sidaas ay isdheer yihiin marka toddobada noocba waa guulaysteen laakiin waa sii kala tiro dheer yihiin oo saddex nooc ayaa u tiro dheer deerkii sidaasaan aragnay guugana sidoo kaleeta ayagana waa un la mid nooc la yidhaahda jiida ayaga toddobada nooc waxay ula baxeen magacyo sawaaxili ah magacyadiisa waa xilliga ahaa annagana waxaan u bedelnay in aan alfbeetada ingiriiska kor qabanno oo aan a b c d ilaa iyo e e f iyo g aan ka dhigno magacyadaasaan ku kor qabanay ugu dambayntiina waxaan jecelnahay haddii rabbi raalli uu ka noqdo magacyo soomaaliyeed inaan u bixinno sidaasaana ku ogaanay bariiskii todobada nooc ahaa in uu guulaystay sida uu kala tiri badan yahayna ay noo diyaarsan tahay adiga waxaa ka mid ahayd dadka bariiska aada u beero oo ganacsatadaad ka mid ahayd beeraleydana ah bariiskii hore haddii tusaale aad ka soo qaado halkii egtar imisa loor ayaa lagu beeri jiray hadda midka aa keenteen cusubne hegtarkii imisa loor ayaad ku beerteen bariiskii hore waxaan ku beeri jirnay shan looraan ku beeri jirnay hektarkii oo loorkiiba uu yahay toddobaatan iyo shan kiilo bariiskii hore aada isugu dhadhowaan jiray tacabkiioo naga xumaa iyo aqoon la-aanna haysay awgeed bariiskii aadaan isugu dhadhaway jirin lunka madaxu inuu ka dhala ma ogey wax faller la yidhaahda ama teller la yidhaahda ama baraanjiyo inuu bixiyo la yidhaahda ma haysanin midda labaad oo cilada ahaydna waxay ahayd biyihii oo aan ka badi jirno labaatan sentimitir in ka badan aan ugeyn jirnay lunka oo faller meeluu ka fallera uusan haysanin dhibkaasaa imaan jiray hadda aqoontii oo aan kordhinay iyo beriidkii tiradiisii ectarka lagu abuurayo oo aan yaraynay hadda waxaan ku abuurnay labaatan kiilaan ectarkii ku abuurnay labaatanka kiilana waxay u dhigantaa ectarkii in lagu abuuro biyihiina waa ku yaraynay oo waxaan ka dhignay saddex sentimitir lunkii inaan looga badinin biyo la-aanna aysan qabanin saddex sentimitirna aan loo dhaafinin sidaasna bariiskii uu ku falaro waxaan yeelnay labaatan sentimitiraan isu geynay waa abuurnay labaatan sentimitir sbace aan siinay sbaceka labaatanka sentimitir ah bariisku wuxuu awoodaa in isagana uu baraanjiyo badan baxsado si maaragtay bariis badan uu dhalo marka bariis badan uu keenay tayo badan tiro badan imise hektar ayaa hadda ku beerteen imisaas idinkaga soo go'day awurbadintii aan sameynay tijaabadii dayrkii laba kun sideed iyo tobankii googan laba kun sagaal iyo tobankiina tijaabaan sameynay sababtaan ugu talagalnay waxay ahayd guuga iyo daarku maxay ku kala bedelan yihiin in aan ogaano xagga tijaabada waxaa kaloo aan sameynay abuurbadin oo bariiskii aan haysanay aan ku sameynay toddoba hektar aan ku sameynay waxaan awoodnay in beeraleyda jowhar aan abuurka wada gaarsiino oo gacantooda aan gaarsiino abuurka nooga yimidna waa aada u tiro badnaayo hektarkii keliya boqol iyo afartan loor iyo inka badan ay nooga timid kun iyo ay gaaraysaa marka beeraleyda waxaan awoodnaa hadda in maaragtay aan la qaybsanno oo aan gacantooda gaarsiino bariiskan cusub ee nadiifka ah ee halka nooc ah ee mid walba uusan midka kale ku qasnayn hadduu rabbi raalli ka noqdana waxaan ka gudbi doonaa bariiskii jajabka ahaa lagu dhibtooday ee tayada iyo tiri la-aanta ahaa ee maxay ahayd suuqgeyn la-aanta ahaa ayaa laga gudbi doonaa aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdifatax axmed khaliif oo ka tirsan shirkadda beeraleyda ee danwadaag ee magaalada jowhar iminkana waa qaybtii khabiirka ku soo qaadanaynaa brofeor xuseen xaaji macow waa khabiir dhinaca beeraha ah kana tirsan hay-adda aqoon-yahanada beeraleyda soomaaliyeed ee saaj loo soo gaabiyo waxa uuna inooga warramayaa balqaababka habboon ee ciidda ay beeraleydu u diyaarin karaan waxa waaye xilliga dhulka la diyaarinayo waa xilliyada ugu muhiimsan oo beeraha loo taawasheysanaayo isna diyaarinayo sida wixii dalagii markaas qofka beeraleyda uu rabo inuu beerto oo u beeran lahaa marka waa wakti oo aada xasaasi o ah sababto waxa waaye dhulka diyaarintiisa wuxuu bilaabanayaa intaan roobka uusan soo gaarin ka hor in weliba gaar ahaan beeraleyda yaryar inay dhulkooda diyaarsadaan aad u muhiimsan tahay yani beeraleyda inuu ka faa-iideysto dhagac kasta oo roob ah oo usoo da-ayo haddii uu ka faa-iideysan waayo marka waxaa dhacayso mataqaanaa markii oo la gaaro xilliga dhammaadkiisa roobkiina u yaraado in mataqaanaa dalagii uu usoo bixi waayo oo mataqaanaa oo waxna ka faa-iideysan waayo marka beeraleyda laba nooc waaye kuwa gacan ku diyaarsadaan iyo kuwa caagaf ku diyaarsadaan labadaba waxaa la gudbin inay sida ugu dhaqsiyaha badan waliba bil ka hor xilliga intuusan bilaaban inay diyaariyaan sababta waxa waaye dhulka inuu leersado in la carragidiyo in mataqaanaa carradii iyo iyo iyo wixii meel meesha ku jiray uu banaanka usoo baxo wixii oo geedo ah mataqaasa markaa meesha ku beernaa uu ku milmo dhulka oo nafaqa ay u noqoto marka waxaasoo dhan ayaa dhacaya processkaas marka aada iyo aada process yani ama shaqo aada u u muhiimsan waaye inay beerleyda ay qabtaan sida ugu dhaqsiyaha badan kaasi wuxuu ahaa doctor xuseen xaaji macow oo ah khabiir dhinaca beeraha ah ayaana ugu dambeeyey barnaamijkeennii beeraha ee maanta tan iyo toddobaadka dambe inta aynu barnaamij kale ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo bal iminkana aan fiirino fariimaha codadka ah ee dhegaystayaasha rediyo ergo ay noo soo duubeen assalaamu calaykum raadiyo ergo waan idin salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum halkaan soomaaliyo midaysan ayaan ka salaamay kabacdina daadiyaasha idaacadda raadiyo ergo salaan gaar ayaan idin salaamiyo qaase waxaan joogaa deegaanka balimakaan magacii waa nuurun xakey oo ku nool deegaanka qalibataan marka xaalad oo biyolaan baa ka jirto naahas baan abaarihii baa jirta roobkii gu'i baa baxay deerti baa la fishooya ergo magacaygu waa calad cali maxamed assalaamu calaykum waxaan ka soo hadlayaa degmo hoos timaado degmagalaga xayaado halkaasoo ka jirta xaalad xun oo abaar saamayn ay dadkii saamaysay xooluhu waa iska bahe waa iska liitaan aad iyo aad abaar baa dhigtay fool xun baa dhacday iyo mid soo laalaabatay waxaan ka codsanaynaa in gargaar nalala soo gaaro assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi waa qaclo saarax dheere oo jooga deegaanka galsoor degmo hoos tagta oo la yidhaahdo laba warood waxaan aad iyo aad uga uga codsanaynaa xaalfun baan oo lagu hayo dhirta marka waxaan ka codsanaynaa in deegaanka iyo maamulada ka jira dalka inay wax ka qabtaan xaalxunta lagu hayo dhirta oo ay sidayaan rag dhallinyaraa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaamu calaykum radio ergo waxaan doonayaa inaan weydiiyo radio ergo iyo shaqaalaheeda hoolihii baxaa laayay baxaan maxaa maxaa dawow ah oo reense iyo darsiiba geedka ay ku dhigta waqalasinaysaa neefkeeda waqalasinaysaa maxaa u ah xal maxaase lagu gaari karaa dawadeeda waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegaystayaasha radio ergo fadlan haddaad doonayso inaad ka qayb qaadato barnaamijyada ka baxa idaacadda noogu reeb noogu duub fariintaada oo cod ah lambarka gaaban ee laba eber laba iyo toban halkaad naga dhegaysanaysaan waa raadiyaha ergo
Thank you.
waa codadkii allah u naxariistee maxamed yuusuf iyo saynab xaaji cali baxsan halkaad ka dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo iminkana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeenii dhaqasho ee xanaanada xoolaha anigoo maxamed xasanah ayaana idiin soo diyaariyey kulanti wacanna dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenii dhaqasho barnaamijkeena dhaqasho ee maanta qodobada aan ku soo qaadanayno waxaa ka mida sidee dadka xoolodhaqatada ahi ula qabsan karaan nidaamka dhaqashada xoolaha ee ah xoolo la dejinayo nacfigoodana kor loo qaadayo waxaan kaloo idiin haynaa qaybtii kale ee dadka xoolodhaqatada ah ee fariimahooda codka ah uga qayb qaatay barnaamijka aanse ku bilowna marka hore sidee hanaankan xoolaha degsiimada ah ay dadka soomaaliyeed ee xoola raacatada ahi ugu noqon karaan kuwa la qabsada haddaba su-aasha waxaan weydiiyey doctor maxamed xasan oo ah khabiir dhinaca xoolaha iyo beeraha ku takhasusay kuna sugan magaalada hargeysa dhaqankan sidee loola qabsan karaa cusub ee xoola dhaqatada ah ee aan ahayn raacatadii xoolaha la daba joogayay dhaqankan waxaa loola qabsan karaa qofku wuxuu ku xisaabtamayaa qiyaasta dhulka uu wax uga soo saarayo waa muhiim horta marka hore iyo waxaa kaloo muhiima in qofku aqoon u yeesho nooca dooga ah ee uu beeranayo qaar waxaa jira sanadla-ah qaar waxaa jira marka la yaro guro dib u gurmo oo doonaya in dib loo beero marka taa inay u kala fiirsadaan tusaale ahaan hadda waxaan siin lahaa haddii nidaamka ay doonaya inay la qabsadaan nooc waxaa jira doogan aan beri ku tijaabinay halkan keliya lagu tijaabiye uganda tanzania nigeria ethoopia hargeysadaan ku dheeraa hargeysa lagu tijaabiyey nidaamka waxaa jira doogaasi sanad lagu baxaa waa la guraa un dib unbuu usoo baxaa waa la guraa dib buu usoo baxaa nafaqa ahaana aada buu u sarreeyaa oo waa toddoba iyo toban dhanka brotiinka marka laga eego neefka aada buu u anfacaya haddii marka ay doonayaan dadka nidaamka inay la qabsadaan waxay raadinayaan neefka cunnadiisa isbarbardhigga ah
sidee laysu barbardhigayaa cashar yar waxaa ugu filan neefka kolka la sii daayo barwaaqadu ay jirto guga uu doo hal geed kama cuno dhowr geed buu ka qaataa marba mid buu in qiyaas ka cuna marka geeda noocaasoo fara badan baa jira ama markaa ha baxaan ama ha la beero ama ha loo raadiyo waxaa kaloo la samayn karaa annaga hadda degaanka iyaga oo kale qofka markuu beerino cawskii inuu beerto nooca mulatotuga ama barakariyada halka ugu dhow ee laga helayo hadda waa nailonima laga hela kambaniyada abuurka way iibiyaan waxaa kaloo la beeri karaa haruurka ma haruurka ha masagada in la beero intaanay miraha soo saarin aanay ubaxa gaarin in iyadii la jaro oo dib loo waraabiyo si haddana usoo kacdo cawskii caadigaa lagu dhex dari waxaa lagu dhex darayaa digrihii waxaa lagu darayaa oo dadku ay inta badan heli karaan miraha sisinta ee saliidda sisinta laga tuujiyo macsarada laga tuujiyo mankaalka geedka la yidhaahdo intaasoo laysku ridqay mashiino yaryaroo waxaa jira lagu shubo liiter batroola iyo oilkii laysku daray oo laysku ridqo mashinkii budo ka dhigaysa markaa budada markaa la ridqayo oo intaan duqadda laga dhigin waxaa la samaynayaa biyaha laga yara saari oo cadceeda inta saa loo dhigo la yaro qallajiyo isagoo weli akhdar oo cagaara biyihii badnaana aanay ku jirin ayaa mashiinkii la gelinayaa cadceedaa loo dhiga lay dhuuqaana si aanay ilmaagtay iyo waxyaabahan fungus iyo bakteriya cudurrada keena aanay ugu dhalan marka taa loo sameeyo ayaa xoolihii meel loo dhigayaa bakhaarka raashinka loo dhigayo xoolaha inuu ahaado mid hawadiisu ay furan tahay roobkuna aanu gelayn haddii ala yidhaahdo saa lagu dadaalo waayo meel caburan ama hawadu ka xiran tahay si fudud buu markaa raashinku markaa cunaday ugu dhalinayaa halis
maxay tahay marka sababta loo ridqayaa doogan muxuu faa'iido oo soo kordhinayaa ridiqu ujeedada xoolahan loo dhaqanayo waa wax soo saar iyo iyaga in la naaxiyo si iyaguna hadhow iyaga adiga kuu naaxiyaan ilaa waxay kuu naaxinayaan jeeb ahaan iyo dhaqaale ahaan marka neefka intuu calalin wakti fara badan ku bixin lahaa cunadan diyaarkaa markaad biyo yar intaad ugu rushayso o usoo saarto uu dhagka siiyo wuu nafisi dhowrtii nooca ugu baahnaana way isugu jiraan neefku wuu fariisan markaa marka waxay noqonaysaa neef nastay oo qaboobay haddii la rabo nidaamkan in la qaato waxaa kaloo loo baahan yahay cunada iyo biyaha nadiifkaa ka sukow iyo harka marka laysu raaciyo waxaa raacaysa nadaafadda halka xooluhu ay fadhiisanayaan inay ka nadaafad badnaato halkan uskaga iyo wasakhdii marka hore ay fadhiisan jireen in laga qaado ilaa waxyaabaha keena dhibaatada iyo cudurradu waa waxa inay kaloo helaan xoolihii meel yaroo furan oo cadceedda ay ku yara soco socon karaan ilaa waxay ka qaadanayaan nafaqo kale ay ka qaadanayaan jirkii cadceedda ee kagu baahan yahay iyo wareegga dhiigga neefka xoolaha marka in aanay ka dhigin sidii wax xabsi ku jiroo kale tirada waxaa kaloo muhiim ah xoolaha la dhaqayo inay ku salaysnaato awoodda dadkaasi ama qofkaasi ama ururkaasu tegay ay heli karaan kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed xasan oo ah khabiir dhinaca beeraha iyo xoolaha ku takhasusay kuna sugan magaalada hargeysa bal iminkana xoolodhaqatadii barnaamijkan ka soo qayb qaadatay toddobaadkan aan codadkooda maqallo bismillaahi raxmaan raxiim anigoo joogo magaalada mareerey oo magacayga yahay abuukar maxamed waxaa loodi aiya iga qaajootay marka beerihii waa wada waraabeen loodi waxay cunto male roob yarana waa ka jirtaa mareerey asalaamu calaykum raadio ergo waan salaamayaa oo cabdiweli cusmaan oo jooga gobolada dhexe soomaliya gaar ahaan galgaduud waxaan weydiinaya dhakhtarka raadiyaha xoolaha cudurka la yidhaahdo suuyaha ama suuyaha loo yaqaano oo ku dhaca xoolaha erga iyo lo-da waxaa lagu daaweeyaa haddii aan sharaxo cudurka calaamadihiisa waxaa kamid a naafka inuu kaadi badan keeno neefka hoytiya marka hore neefku haddii xumeytida la baaro oy barato weynaato bahasha la yidhi xumeytida cudurkaas maxaa daawo u ah waad islaamay reeryo ergo si wanaagsan ayaad ii islaamay reeryo ergo waxaa joog waxaa la yidhaha magacayga cabdi jibriil ibraahim waxaan joogaa mlodha qoton banka tuyo waa maloodi seex bay ka tirsan tahay gobolka hargeysa haddii la yidhaaho kaliisa roobku naga daahay dabeedna wax bacad la yidhaaho ayaa nagu dhacay kulay daran ayaa nagu dhacay dabeed idaha idaha qoorti madow ayaa naga qaaday waxa la yidhaho beer kurus beer kurus beer kuruskaana ma garanayaan dhakhaatiirtu way garan weyday wuxuu yahay la garan maayo marka waxaana weeyaan macno joonis oo kale dabadeeto sida kalena intii dambe bishii may dabayaaqadeydii ayaa raxmad wanaagsan oo roobab ina helheleen imika waanu iskala alxamdulilahi rabbilcaalamiin idinkana dee waanu islaamayaa aada iyo aad baanu islaamaya reer gabadhi kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mida xoolodhaqatada fariimahooda noo soo diray waxayna ugu dambeeyeen barnaamijkeennii dhaqasho ee xanaanada xoolaha anigoo maxamed xasana ayaan idiin soo diyaariyey haddaba haddaad doonayso inaad ka qayb qaadato barnaamijkan noogu soo duub fariintaada oo cod ah lambarka gaaban ee laba eber laba iyo toban
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
idaacaddu waa ergo aramidaa bay wadaa idaacaddu waa ergo aramidaa bay wadaa
ayaa dhaqankiyo hidaha inaysan imlaynin shacbiga ayay u adeegayaan
idaacaddu waa ergo aramidaa bay wadaa idaacaddu waa ergo aramidaa bay wadaa
ayaa dhaqankiyo hidaha inaysan imlaynin shacbiga ayay u adeeg